isagoo ka hadlayay kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka shariif sheekh axmed ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu eedeemo kala duwan u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud isagoona sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu mas-uul ka yahay dagaal beledyada ka socda gobolada dhexe ee soomaaliya islamarkaana uu xasan dib u soo nooleeyey dagaaladii qabyaaladaah ee ka dhici jiray goboladaasi isagoo sii hadlayay ayaa waxaa sidoo kale uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka inuu dhisay ciidamo macawisley ah kuwaas oo gabadfallo ka dhan ah dadka rayidka ah ka geysanaya deegaanadaasi iyadoo dhinaca kale senator farxaan cali xuseen oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka uu madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaamay inuu mas-uul ka yahay dhibaatada ay maanta wajahayso ummadda soomaaliyeed isagoona carabka ku dhuftay in xasan uu ku fashilmay dhammaan ballanqaadyadii uu sameeyey hadalladan ka soo yeeray siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu imanayaa iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh uu jeediyey qodobad uu ku faanayo horumarka iyo guulaha siyaasadeed ay gaartay xukuumaddiisa laakiin waxaa arrintaasi waxba kama jiraan ka soo qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka iyadoona arrintan ay muujinayso fashilka uu dhexda kaga jiro madaxweynaha dowladda federaalka oo sanadkii saddexaad ku fadhiya kursiga hoggaanka dowladda federaalka